halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aannu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa soo gebagabaynaynaa waxbariddii aynu ka soo xiganaynay kitaabkii nebi caamos waxaanan cutubka u dambeeya ku arkaynaa sidii ilaah uu ugu roonaan doono dadkiisa iyo inuu iyaga ku soo celin doono dhulkoodii waxaan kaloo aragnay in dhulka uu magooli doono oo welibana ilaah markii uu barakeeyo dadka dhulkana uu helayo barakada isla sida markii ilaah iyaga u inkaaray ay inkaartii u saamaysay dhulka ay degganaayeen nebiga sida xaalka uu ahaan doono ka sii waxyoonaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkiisan ku magacaaban ee caamoos cutubka sagaalaad aayadda afar iyo tobanaad sida tan oo anigu waxaan soo celin doonaa maxaabiistii dadkayga israa'iil oo iyana way dhisi doonaan magaalooyinkii baaba'ay wayna degi doonaan oo beer canabyo way beeran doonaan qamrigoodana way cabi doonaan oo weliba waxay samaysan doonaan beero
Thank you.
markiina ugu dambaysay waxaannu ku jirnay dabayaaqada cutubkii sagaalaad ee kitaabkii nebi caamus waxaanan soo aragnay qayb ka mid ah waxiyada mustaqbalka markii ilaah xukunkii ku soo degay reer banu israa'iil uu ka qaadi doono waa marka reer banu israa'iil ay ku soo noqon doonaan dhulkooda iyaga oo dhan waana masiixa kan boqortooyadiisa ka taagi doona dhulka israa'iil oo waxaa looga talin doonaa dhulka oo dhan waa maalin dadku ay haysi doonaan heeskii caanka ahaa maanta maanta maanta waa maalin weyne maanta maanta maanta maanta madaxeen bannaane maanta maanta maanta maanta waa mahad ilaahay maanta maanta maanta maanta madaxeen bannaane maanta waa hees ku habboon in la qaado marka masiixu dunida uu ka talinayo oo uu boqortooyadiisa majaraha u taago waayo ma jiri doonto xasuuq gumaad gumaysi fakhri cudurro iyo weliba cadaalad darro si kastoo qofku xor u yahay maanta haddana waa lama huraan in dadku ay la kulmaan cadaalad darro iyo eex iyo weliba xasuuq waxaana ugu wacan in masiixa boqortooyadiisu ay dhiman tahay markii boqortooyadu ay timaado dunida waxyaabahaasi oo dhan dunida laguma arki doono taladana waxaa gacanta ku haysanaya masiixa ilaah waxaana zabuurlaha oo ka hadlaya arrinkaasi isaga ah uu leeyahay sida ku qoran zabuurka siddeed iyo sagaashanaad ee uu tiriyey nebi daa'uud oo ahaa addoonkii rabbiga markaasoo uu lahaa wuxuu dunida ku xukumi doonaa xaqnimo dadyoogana cadaalad haddaan barnaamijkan ku soo noqonno wuxuu nebi caamos leeyahay oo anigu waxaan soo celin doonaa maxaabiistii dadkayga israa'iil oo iyana way dhisi doonaan magaalooyinkii baaba'ay wayna degi doonaan haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka sagaalaad ayaannu haatan idiin akhriyaynaa aayadda ugu dambaysa cutubkan sagaalaad iyo weliba kii nebi caamos waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo rabbiga ilaahaaga ahu wuxuu leeyahay waxaan iyaga ku beeri doonaa dalkooda oo mar dambana lagama rujin doono dalkooda aan siiyey markii ilaah iyaga dhulka uu ku soo celiyo waxay halkaasi joogayaan weligood oo ilaah wuxuu leeyahay oo mar dambe iyaga halkaas lagama rujin doono waana wax ilaah uu hirgelin doono marka koowaad wuxuu soo cusboonaysiinayaa ama taagayaa macbudkii nebi daa'uud ee dhacay iyo boqortooyadii nebi daa'uud haddaba yaa boqor ka noqonaya israa'iil wakhtigaas tan labaad ee la arkayo markii wakhtigaasu u yimaado ayaa waxay tahay in reer banu israa'iil kol dambeeto aanay qaramada midoobay xal ka raadin doonin waxayse horjoogaysaa ilaahay uumay oo nina uma goodin doono ama uma hanjabi doono tan saddexaad ee wakhtigaasi la arki doonana waxa weeye hanuun badan oo qurumaha ku soo degi doona maxaa wacay waxaa dunida ka talinaya ciise masiix oo isaga ah boqorka oo wuxuu dhanka hooyada ka soo farcamay boqor daa'uud boqortooyadiisuna waa mid daa'iman ah haddaan waxyiyadii nebiga iyo faalladii gaabnayd baa intaasi ku soo koobno ayaannu iminka u gudagelaynaa kitaabka axdiga cusub sida caadada inoo ahaan jirtay markii dhegaystayaal hal kitaab aan dhammayno waxaannu galnaa kitaab kale markii hal kitaaboo axdigii hore aynu dhammayno ayaannu idin bilownaa mid axdiga cusub ah waxaanan caawa idin bilaabaynaa haddaba horudhaca warqaddii labaad ee rasuul butros simon butros waa qoraha warqaddan labaad sida ku qoran isla warqaddan labaad cutubka koowaad aayaddiisa koowaad waxaana qoran sida tan anigoo ah simon butros oo addoon iyo rasuulba u ah ciise masiix waxaan warqaddan u qorayaa kuwa helay iimaan qaali ah oo keenna la mid ah warqaddan inuu qoray butros iyo in kale ayaa waxaa ka jirta dood weyn nin la yidhaahdo dictor morhed ayaa wuxuu sannado badan ka hor qoray oo uu leeyahay warqaddan labaad ee rasuul butros wax taariikh ah oo la socda ma lahan oo in rasuul butros qorayna xaqiiqadeeda ma muuqato waxaa haddaba taasu ay dhalisay in kuwo badan oo qorayaal ah ay maankoodii u weeciyaan warqaddan oo markii baaritaan badan la sameeyey ayaa la ogaaday in xaqiiqa ahaan warqaddan uu qoray rasuul butros sababtaasi aawadeed warqaddan labaad ee rasuul butros waxaannu inagu siinaynaa wakhti yar horudhaceeda markay joogto ciddii qortay marka la eego horudhacyada kale aynu ka bixinno kutubta kale ee kitaabka quduuska ah haddaba waxba kasii faalloon maayo oo sii tafatiri maayo waxyaabaha ay kuwa doodaha ka keena kitaabka iyo qorayaasha kaleba ay ka leeyihiin iyadoo sidaasi aan u yeelayo inaan ku qanacsanahay in warqaddan labaad ee rasuul butros ay qayb ka tahay hadallada ilaah waxaana ku badan warqaddan caddaymo aan fara yareen oo aragtidaasi iyada ah adkaynaya kor iyo hoos haddaba dooni maayo in dadka qaarkii ay igu eedeeyaan inaanan garanaynin su'aalaha laga leeyahay markay joogto qofkii qoray balse waxaan doonayaa inaan caddaymaha oo dhan idin hor keeno si looga baaqsado muran iyo doodo aan macno ku fadhiyin warqaddan labaad ee rasuul butros waxay ka mid tahay kitaabka oo kiniisadduna sidaas ayay rumaysad ilaa iyo bilowgeedii ku qabtay waxaana warqaddan labaad markii lagu soo daray kitaabka quduuska ah kadib markii lasugu yimid liodikiya sannadku markuu ahaa saddex boqol laba iyo toddobaatan dabadeed waxaa laysugu yimid sannadka markuu ahaa saddex boqol toddoba iyo sagaashan kadib dhalashadii masiixa magaalada kartej kiniisadduna waxay go'aansatay warqaddan oo uu qoray rasuul butros inay qayb ka noqoto kitaabka quduuska ah haddaba markii la eego taariikhdii hore ee kiniisadda ayaa warqaddan siyaabo kala duwan loo qaadan jiray iyadoo ay ugu wacan tahay fahamkii kala duwanaa ee wadaadadii hore ay ka qaateen warqaddan labaad ee rasuul butros mid ka mid ah wadaadadii hore ayaa wuxuu ku daray warqaddan labaad inay qayb ka tahay kutubka laysku diidan yahay ama murunka uu ka taagan yahay ee kitaabka waxaase aad iyo aad u aqbalay wadaadkii la odhan jiray origen iyo clement oo isagu ahaa reer aleskandariya oo wuxuuba ka qoray faallo dheer waxaa warqaddan labaad ee rasuul butros ku qoran sida rasuul butros uu u arko ama u dhigayo dhammaadka dunida waxaa kaloo warqaddan soo xigtay ama garanayay rasuul yudas waxaa dareen culus ka muujiyey warqaddan labaad ee rasuul butros ninka la yidhaahdo aristides justin martier arinanus igintius iyo clemenkii reer roma waxaannu ognahay in martin luther uu isaguna la dhacay warqaddan oo uu aqbalay saxiixnimadeeda calvin ayaa isna shaki ka muujiyey laakiin ma diidin waxaase gebi ahaan diiday warqaddan saxiixnimadeeda erasmas maadaama intaasu ay tahay taariikh kooban oo warqaddan labaadi ay leedahay haddana sababtii dadka qaarkii ay warqaddan u diideen ayaan caddayn laga bixin waxaa ku qoran caddaymo hoos ahaneed iyo qisooyin shakhsi ah sida ku qoran warqaddan labaad ee butros cutubka koowaad aayadda saddex iyo tobanaad iyo cutubka koowaad aayadaha lix iyo toban ilaa siddeed iyo toban iyo cutubka saddexaad aayadda koowaad taasoo markaasi aniga ii xaqiijinaysa in warqaddan uu qoray rasuul butros waxaa warqaddan labaad ee rasuul butros la qoray waxyar ka hor intaan la deldelin oo wuxuu dhintay isagoo ah shahiid sida ku qoran warqaddiisa labaad cutubka koowaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban warqaddan labaad ee rasuul butros waa warqad ay saxansaxo udgooni ka baxayso oo waxaa warqaddan la mid ah warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu qoray wacdiyihii dhallinta yaraa ee timoteyos ahaa waxaan garanaynaa in rasuul bawlos uu wax badan warqaddaasi uga hadlay daldalaaddiisa welibana wax cabsi ah ma muujin laakiin aad iyo aad buu u doonayey in masiixa dartii uu u dhinto oo gacan ka xaqdarani ay disho rasuul butrosna waa la mid oo inkastoo dhimashada uu ku dhowaa haddana waxaa warqaddan ka muuqanaya farxad iyo iyadidiilo haddaba warqaddii rasuul bawlos uu u qoray timoteyos waa tii labaadee iyo warqaddanba waxaa ku qoran digniinno culus oo looga hortegayo bidcinnimada soo socota wax lala yaabana ma ahan in cadowgu ay weerarro kala duwan ku qaadaan warqaddan labaad waayo waa warqad gaashaan ah oo laysaga daafaco gamuunnada kuwa sharka leh ay inagu soo ganayaan haddaba isku dhowaanshaha warqaddan labaad ee rasuul butros iyo tii rasuul bawlos ayaa sharaxaysa sida warqaddii koowaad ee butros iyo tan labaadii ay u kala duwan yihiin maadada ama mawduuca lagu adkaynayo warqaddan way ka duwan tahay tii hore kala duwanaanshuhuna waxa weeye ama lagu tilmaami karaa kala duwanaantii u dhexaysay warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer rooma iyo tii uu u qoray timoteyos warqaddan labaad waxaannu ku arkaynaa in bidcinimadu ay soo dhowaanayso iyo in duufaantii bidcinimada ama dibudhicii dariiqa masiixa inay soo dhowaanayso sidee baanse innaga ugu hortegi karnaa ama isaga daafici karaynaa dabaylaha kacay ee bidcinnimo waa hal shay sida laysaga daafacayo ayuu leeyahay rasuul butros waxaana weeye in qofku marka hore uu garto masiixa ma ahan inaad rumaysato oo keliya laakiin way ahmiyad ballaaran tahay inaad garanayso ciise masiix ciise masiix qudhiisaa leh sida ku qoran injiilka sida yooxana oo u qoray cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda saddexaad markaasoo uu lahaa sayidkeennu tanu waa nolosha weligeed ah inay ku gartaan adoo ah ilaaha runta ah oo keliya iyo inay gartaan ciise masiix kii aad soo dirtay marka waa inaynu masiixa garanno qof waad aqoon karaysaa laakiin haddana waxbaa kugu dhinnaanaya ilaa aad barato masiixa waa inaad barataan waa in masiixa la darajeeyo waana in dadka la baraa waxa ciise masiix uu ahaa haddii aad tahay dhegaystow masiixi waa qasab inaad garato masiixa haddaba maaddada ugu weyn ee warqaddani ay ka hadlaysa waxa weeye dibudhaca qofka masiixiga ah uu ka dhaco ama ka gaabiyo masiixa halkee bay aqoontanu ka timid sidee baanse ku garanaynaa ama ku helaynaa waa tan laysaga ilaaliyo dib u dhacyada butros ayaa wuxuu leeyahay aqoontaasu waa inaad garasho weyn u leedahay hadalladii ilaah sida ku qoran warqaddiisii labaad cutubka koowaad aayadda sagaal iyo tobanaad haddaba nolosha masiixinimadu ma ahan oo keliya in la masiixiyoobo waxaa loo baahan yahay in la helo kororsiimo iyo horumar laga gaaro rumaysadka waxaa furo u ah warqaddan labaad cutubka saddexaad aayaddiisa siddeed iyo tobanaad markaasoo rasuul butros uu leeyahay laakiinse ku kor nimcada iyo aqoonta rabbigeenna ah badbaadiyaheenna ciise masiix isaga ammaanuha u ahaato haatan iyo weligeedba aamiin haddaba waxaan anigu xoogga saarayaa inaan kuwa masiixa ku korayo quudiyo wax kale kuma quudiyo laakiin waxaan ku quudiyaa hadalladii ilaah ee nool ee waara waana waxaa qof waliba ee masiixi ah uu u baahan yahay haddaba inta warqaddan labaad uu ku jiro rasuul butros wuxuu ku noqnoqonayaa marar badan ereyga aqoon oo wuxuu ku soo noqnoqonayaa ilaa iyo lix iyo toban goor wuxuu adkaynayaa aqoonta masiixa inta uu ku jiro warqaddan labaad waxa warqaddan haddaba looga hadlayo hal aayad baa laysugu keenay waana aayadda u dambaysa ee cutubkan saddexaad oo lagu soo khatimayo warqaddan labaad ee rasuul butros waxaa kaloo jira ereyga kale oo lagu yaqaana rasuul butros waana ereyga qaali oo uu horay dhowr jeer ugu isticmaalay warqaddiisii koowaad laakiin iminka laba jeer buu isticmaalayaa ereyga qaali markii haddaba aynu u kuurgalno warqaddan ayaa rasuul butros wuxuu leeyahay aqoonta aad maqasheen waxa weeye in marka hore masiixa la garto ama la aqoonsado ama la yaqaano haddaan intaasi ku soo ekayno horudhacii kitaabka ayaannu dhegaystayaal iminka idin bilaabaynaa cutubka koowaad ee warqaddii labaad ee rasuul butros waxaan ku bilaabaynaa haddaba mawduuca looga hadlayo cutubka koowaad inkastoo weliba aynu garanayno in mawduuceeda guud uu yahay in masiixa la garto waxaa rasuulku uu dadka ugu xaqiijinayaa cutubkan koowaad masiixinimada ama awoodda qorriinka iyadoo taasina looga markhaati kacayo waxyi kaamilan sidaan markaasi horayba idinku soo sheegay intaannu horudhaca warqaddan labaad ku jirnay ayaa warqaddan labaad ee rasuul butros lagu tilmaami karaa inay tahay warqad yididiilo iyo farxadi ay ku dhan tahay waana hadalkii u dambeeyey ee rasuul butros uu u jeedinayo rumaystayaasha ka hor intaannu isku tallaabta lagu qodbin wuxuu uga digayaa dib u dhaca ama gadaal u noqoshada ay keeni karaan bidcinnimo ka dhex kici doonta macallimiinta wuxuuna masiixiyiinta ku adkaynayaa inay rumaysadkooda sal uga dhigaan qorniinka oo isaga ah kan keliya ee duufaannada iyo darbadaha bidcinnimada looga adkaan karo ama looga gaashaaman karo markii aynu eegno afar iyo tobanka aayadood ee ugu horraysa cutubka koowaad waxaannu soo saaraynaa aqoonta buuxda ee ilaah iyo tan ciise masiix oo ah sayidkeenna inay tahay aasaaska dabeecadaha masiixinimada laga duldhisayo waxaanan ku horumaraynaa in maaddada ah nimcada masiixiyiinta la siiyey ay keenaysa hubaasha rumaysadka haddaan dhegaystayaal idin bilowno meydhiska cutubka koowaad ee warqadan labaad ee rasuul butros ayaannu la soo kala baxaynaa baalka afar boqol kow iyo toban ee axdiga cusub waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan anigoo ah simon butros oo addoon iyo rasuulba u ah ciise masiix waxaan warqadan u qorayaa kuwa helay iimaan qaali ah oo keenna la mid ah oo ku helay xaqnimada ilaaheenna iyo badbaadiyaheenna ciise masiix waxaa haddaba aynu arkaynaa in ereyga qaali uu soo geliyey aayaddan durbadiiba wuxuuna ereygaas ku soo noqnoqonayaa dhowr jeer markii uu qorayey warqaddiisii koowaad waana isaga kuwa qoray kitaabka quduuska ah kan ereygaas ka isticmaalay ereygaas qaali waa wax lagu aqoonsado ama saxiix lagu garto qoraallada butros wuxuu iminka ku bilaabayaa magaciisa oo ah simon butros simon butros waa magacii ay waalidkii u bixiyeen laakiin butros waxaa u bixiyey sayid ciise masiix waxaana magacaas uu ka dhigan yahay dhagax labadaas magac ayuu warqaddan labaad u isticmaalayaa simon wuxuu ahaa ninkii tabarta darnaa laakiin butros wuxuu ka dhigan yahay ninkii xoogga badnaa oo ninkii fudaydka badnaa ayaa wuxuu u cuslaaday sida dhagax oo kale hal mid baa kuu soo baxaysaa inta aan ku jirno warqaddan oo waxaana weeye inuu iminka nin culus noqday oo wuxuu diyaar u yahay in masiixa aawgi loo qodbo wuxuu haddaba leeyahay haddaba tafsiirka aayadda koowaad haddaan idiin sii wadno oo addoon iyo rasuulba u ah ciise masiix haddaba ereyga addoon wuxuu ka micno yahay mid la soo iibsaday marka ay sidan tahay waxay taasu ku muujinaysaa in rasuul butros aannu isa sarraysiinin ama aannu kor isku qaadin marka uu leeyahay rasuul ayaa taasu ay sharaxaysaa awooddiisa oo iska dhex saari maayo rasuullada kale wuxuu dareensan yahay inuu mid ka mid ah rasuullada yahay laakiin ma odhan rasuulkii isagoo faallada sii wataa ayuu yidhi kuwa helay iimaan qaali ah oo kuweenna la mid ah waxa uu halkan ku leeyahay waa wax wanaagsan marka uu halkan ku isticmaalayo ereyga iimaan wuxuu ula jeedaa runta ama waxa aynu u naqaanno injiilka wuxuu leeyahay waxaad hesheen injiilka oo idinkay idin jirtaa waxaad ka yeeli lahaydeen runta laydiin muujiyey ee qaaliga ah waxaa jira firqo ka mid ah masiixiyiinta oo rumaysan intaannu qofka masiixi noqon horay loo doortay oo markaasi kadib ayaa ilaah qofkii uu siinayaa rumaysad oo runta ku rumaysto haddaba qayb ahaan waan oggolahay taas mararka qaar waxaa dadka masiixinimadu ay ugu adag tahay waxaa laynoogu caddeeyey qorniinka sida ku qoran warqaddii labaad ee reer korintos cutubka saddexaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan laakiin tan iyo maalintaas mar alla markii muuse wax laga akhriyo dabool ayaa qalbigooda saaran laakiin mar alla markii loo soo leexdo rabbiga daboolka waa laga qaadaa rabbigu waa ruuxa oo meeshii ruuxa rabbiga joogana waxaa jira xorriyad waxaan rumaysanahay in nin waliba ee u darban inuu masiixa raaco laga qaadayo ilxaadka saaran qalbigiisa haddii qofku uusan masiixa doonaynin looma fadhiyo in ilxaadkii ama daahii saarnaa qalbigiisa laga qaado ilaah qof waliba ayuu diyaar u yahay inuu badbaadiyo oo welibana adiga qudhaada ayuu ku badbaadinayaa haddii aad isku dhiibto waxaa rabbigu uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad sida tan ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah marka nin waliba ee ilaah doonaya inuu u yimaado wuu helayaa mase ahan in dadka qaar ay leeyihiin sharafta ah inay badbaadayaan oo horay loo doortay fursadda waxaa leh nin waliba oo doonaya inuu ilaah u yimaado haddaan casharka ku soo noqonno ayaa waxaa rasuul butros uu leeyahay kuwa helay iimaan qaali ah sidee bay haddaba ku heleen iimaanka waxay ku heleen xaqnimada ilaaheenna iyo badbaadiyaheenna ciise masiix
Bay is good alive.
siixow samawada habuudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin